hay-adda qaxootiga ugu qaabilsan qaramada midoobey waxay ku warantay in abaarahani oo la xidhiira arrimo dhinaca cimilada ah ay noqdeen kuwo ku soo laablaabtay soomaaliya tani ayaa sii murjinaysa xaaladda malaayiin qof oo ay mar hore soo barakiciyeen colaadda gaamurtay ee ka taagan soomaaliya masiibadani ayaa imaanaysa xilli ay soomaalida bilaabeen inay ka soo kabtaan saameyntii ay ku reebtay abaar socotay muddo laba sano ah oo soo dhammaatay sannadka labada kun toddoba iyo tobankii abaartaasi waxay ku qasabtay inay guryahooda ka cararaan in ka badan hal milyan oo qof si ay u raadsadaan cunto biyo iyo shaqo u n h c r ayaa ku warantay in abaarta hadda ka jirta qaybo ka mid ah soomaaliya ay ilaa iyo hadda ku barakaceen dad gaaraya konton kun oo ruux afhayeen u hadlay hay-addani oo lagu magacaabo babar baloch ayaa sheegay in cuntayarida ay mar hore bilaabatay isaga oo ka digay in wakhtigu uu aad u yaryahay si loo gaaro dadka ay saamaysay abaarta waxa uu intaasi raaciyey in wixii lagu gaaro bisha soo socota ay xaaladda aad uga sii dari karto v o e da ayuu u sheegay in xaaladda laba milyan iyo laba boqol oo kun oo qof oo soomaali ah ay hadda la liitaan gaajo una baahan yihiin gargaar bini'aadamnimo oo deg deg ah khatarta dhimashada iyo khataraha kale ee ay wajahayaan dadka barakacay iyo kuwa ay abaartu saamaysay waa mid dhab ah haddii aanan wakhtiga ku habboon lala gaarin gargaar waxay dadku bilaabi karaan in ay dhintaan waa in aanan hilmaamin sannadihii lasoo dhaafay dadaallo ay muujiyeen bulshada caalamka iyo maamulada deegaanada iyo qof walba oo wax ka geystay waxaa laga hortegay macluul laakiin taasi ma dhacdo sannad walba sannadka labada kun koob iyo tobankii abaar iyo macluul ku dhifatay soomaaliya ayaa waxa ay dishay in ka badan rubuc milyuun qof kalabar dadkaasi waxay ahaayeen carruur ay da'doodu ka yareed shan sano hay-adaha qaramada midoobe waxay isku raaceen in masiibadaasi laga bartay casharro afhayeenka u n h c r barbar balooj waxa uu sheegay in wixii lagula tacaalay abaartaasi mar kale la adeegsan karo hase yeeshee aanan howlo bini'aadanimo la xidhiira aanan hadda la fulin karin haddii lacagaha loo baahan yahay in lagu gargaaro ama cuntooyin loogu iibiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen aanan si dhaqso ah loo helin qaramada midoobe waxay sheegtay in hadda keliya boqolkiiba labaatan la helay toddoba boqol iyo toban milyan oo doolarka maraykanka ah oo gargaar deg deg ah loogu iibin rabo dadka ay saamaysay abaarta hadda ka taagan soomaaliya